Lambar laba Gustaf the Second Adolf Markii boqorka mustaqbalka Gustaf the Second Adolf uu dhashay kun shan boqol sagaashan iyo afartii Sweden waxay ahayd waddan ballaaran dad yar oo sabool ah oo ku yaala darafyada Yurub kursiga dhirqi ayuu ku helay markii uu ku dhintay kun lix boqol soddon iyo labadii dagaalkii Latsen Swedenna waxay ahayd mid ka mid ah hormuudka Yurub gustaf adolf laftiisana wuxuu kasbaday taalo asal ah taasi oo lagu xasuusta ilaa maanta dagaal iyo dalballaarsi ayuu as'aaska ugu dhigay wakhtigii sweden sharafta leh gustaf adolf wuxuu ahaa wiilka duug kaal ee sodomanland iyo wiilka uu awowga u yahay gustaf vasa markii gustaf adolf uu wiilka yar ahaa aabbihii ayaa awoodda qabsaday kadib dagaal dheer oo uu la galay wiilka uu adeerka u yahay sigismand kaasi oo wakhtigaas ahaa boqorka sweden iyo boland muranka waxaa sabab u ahaa qorshayaasha dhalbalaariska ee sweden iyo boland kaasi oo ay isku khilaafeen iyo arrimaha diinta sigismand wuxuu ahaa katolik swedenna waxay ahayd luteran wiilka ina boqor waxaa loo barbaariyey inuu noqday nin bilow cusub ah wuxuu bartay tacliinta caadiga ah iyo tan dagaalka wuxuu ugu hadli jiray luuqadaha swedishka iyo jarmanka si fasiix ah wuxuuna aqoon fiican u lahaa dhowr luuqadood oo kale sidoo kale wuxuu noqday hadalyaqaan iyo qoraa kuwaasi oo aad ugu faa'iideeyey intii uu xukunka haayey si uu u sameeyo sharafta baarlamaanka oo wiilal kale oo ilmo boqor ah waddamada kale way ku daydeen waa kan tusaale warqad uu u qoray wiilka ay seediga yihiin george wilhem kusimaha kursigayna boqor ee brandenburg markii george wilhem uu isku dayay inuu dhexdhexaad ka dhigo brandenburg intii uu u socday dagaalkii soddonka sano
Jag vill inte höra om någon neutralitet.
ma maqli karo wax dhexdhexaadnimo ah madaxtinimadaasi waa inay noqoto saaxiib ama cadow marka aan gaaro xadka waa inuu caddaysto dagaal ama nabad kani waa dagaal u dhexeeyo ilaahay iyo shaydaan haddii madaxtinimadaasu ay rabto inuu dhinaca ilaahay maro waa inuu aniga ila dhinac noqdo haddiise uu rabo inuu shayddaanka la jiro waa inuu aniga iga hor yimaadaa gustaf adolf wuxuu kursiga ka dhaxlay aabbihii iyadoo dagaal lagula jiro denmark waxaana isla markiiba mid kale la galay raashka gustaf adolf ugu dhowaan wuxuu xukunkiisa ku dhammaystay dagaal uu kula jiray raashka denmark boland iyo ugu dambayntii jarmanka dagaalka wuxuu u baahan yahay dareenka boqorku inta badan wuxuu shakhsi ahaan dagaalka ka hogaamin jiray furinta hore taasiina waa tan keenay inuu marar badan dagaal ku dhaawacmo hase yeeshee dagaaladan qaar badan suuragal may ahaadeen haddii aynan jirin wada shaqaynta xoogayaha boqortooyada axel oxenstiena oo ahaa maamule aad xariif u ah wuxuu ahaa cidda loo marayey in makiinadaha waddanka dib loo nidaamiyo khayraadka baaxadda leh ee waddanka ee dhulka maarta birta iyo alwaaxda si ka waxtar badan ayaa loo marayn karayey si loogu malgeliyo ciidanka ugu casrisan yurub markii gustaf adolf dhintay isagoo soddon iyo siddeed jir ah isagoo niyad ahaan dhaawacmay kadib hogaaminta weerar fardoolay waxaa looga yaqaanay yurub mid ka mid ah jenaraaladda waaweyn wakhtigiisa sidoo kale aad ugu fiicnaa fulinta ballanqaadkiisa wixii doonaa ha dhacaane waa boqorka keliya ee swiidish ah ee lagu xasuusto maalinta calanka qaranka ee lixda nofembar sannad guurada dhimashadiisa